jaamacadda bariga afrika ayaa magaalada boosaaso ka qabatay kulan weyn oo iyo kadaaf raasi walbarashada heerka lamaad master iyo heerka saddexaad ee b h d-ga oo la dareeranga dibloomooyin sara hanas oo laka barada doona ku dhowaada tumun taqsuus oo shalgadiisanga kulankiyo waliba goobrooghaye mas-uuliyiin ku-tirsan maamulka puntland xildhibaano ku-tirsan golaha deegaanka maamulka guud jaamacadda aas-aasayaalka iyo aqoon-yahana guddoomiyaha jaamacadda bariga afrika ayaa ku warbiya walyaabo la kordhi jaamacadda brogram oo isugu jira master iyo b h d iyo dibloma dibloma master yacni diblomo oo bost graduate ah diblomo sare iyo master degree iyo b h d waxaa sidaad la socotaan ilaa toddoba farac marka xarunta boosaaso laga soo tago ayay leedahay dhammaan borogaraamku wuu ka bixi doonaa insha allahu tacaala
martidii ku qaybgali kulanka oo hadallo ku jeedi yaa bogaadi maamulka iyagoona kuma hadnagi fursaddan qaaliga iyo siyan ardada waxaa jira marka aanu leenahay soo dhawaynaynaa sida hadda guddoomiyaha ku dhawaaqay liiska ugu horeeya waxaan ugu talagelaynaa inaan bersentage hoos uga dhigno insha allah idinkana noo soo duceeya annagoo dadaalanaa waxaan jaamacadda bariga afrika inay caawa dah furto barnaamijka masterka iyo b h d-ga waxa aada loogu farxo weeye waxaan isleeyahay markii u horreysay oo puntland laga iclaamiyo barnaamijkan jaamacadaha ka furan ama hay-adaha ka furan waxbarashadu ay iclaamiyaan barnaamij noocan oo kale ah oo markii u horreysay africa waxaan filayaa oo markii ugu horreysay institutionska ka jira waddanka gaar ahaan puntland ay daahurkan sameeyaan dabcan xafiis gooniya ayay jaamacadda bariga africa u samaysay oo leh oo leeyahay in uu brograamkaas kala duwan rangareeyo aad baan ugu yacni ugu hambalyeynayaa jaamacaddeenana aan maanta ugu faraxsanahay in ay ballaarisay koorsooyinka ay levelka daraasaadka sare ah oo ay soo bandhigayso daraasaadka saa u baaxad weyn war jaamacadaha dalka ha la kabo jaamacadaha dalka ha la kabo war jaamacada adduunka waxbarasho aan la kabin ma socoto maraykankaad aragtay sida halkan jaabir u leeyahay isagoo ninku jaamacadiisa maataqa waxaan leeyahay jaamacadiisa qofka shaksi isagoo u leh oo hadduu doono berinta xaraashan kara baa haddana la kabaa anigu horta bariga afrikaan ka bilaabay iyadana haddana masterkii haddana kasii bilaabay warbirna tan saddexaadna waa kasii bilaabi doonaa marka meel dhaanta iyada waa garan waaye
inay jaacaddu hadda majaalka cusub bilowday waa guul marlaad usoo hoyatay aad baa umahadsan barnaamijkan runtii jaamacadda bariga africa ay bilowday waa barnaamij aada loogu baahan yahay baahi badanna loo qabay
kulanka ayaa wali baahiraya guddoomiye ku-xigeenka koowaad gobolka bari maxamed dalmar bile jaamacaddana waxaan leeyahay hambalyo hambalyo baan mar labaad leeyahay waan idin garab taagannahay goob kasta guri kastaad joogtaanna waa idinla joogayna haddii ilaa idin ka dhigo yaanna wax dhuuran tarin laakiin waxa weye wixii aad qabtaan baanu idinla qabnaa dhammaanna waxaan leeyahay sharaa'iga shaqeeye oo hadda bahda jaamacadaha bahda jaamacadda bariga africa ee u badnayd inay ka soo baxeen ama wax ka barteen waxaan leenahay shaqaalihiina u soo dira tacliinta sare ee daafurta jaamacadda